haybsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
nabad dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kor walba ugu kuurgalnaa mowduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inala garfayso hadba ciwaanka miiska ee noo saaran toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa heerka akhris qoraal ee bulshadeenna iyo doorka dugsiyada gaarka loo leeyahay waxaa ila falaqaynaya martida kale ah cabdisalaan axmed maxamed ceeryaamo oo ah bare maadada suugaanta ka dhiga dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo cabdulqaadir maxamed xasan oo ah guddoomiyaha midooda dugsiyada gobolka banaadir waa bar ku lamisa in ka badan laba boqol oo dugsi farsamadu waa ibraahim cali tubinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiye nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaal adiguna dadweynuhu sheekada ku soo darano dawaraad isfaanahay dareenkaaga soo hadal kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xihan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo allay leh dabuutaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
hagaag sannadkii kun sagaal boqollabiyo toddobaatankii markii la dhammeeyey qorista farta soomaaliga waxaa la bilaabay olole kahana qaaday caasimadda kaasi oo gaaray inta badan tuulooyinka iyo degmooyinka kale ee dalka ololihii horumarinta reermiyiga oo lagu bilaabay shaqaalaha dowladda ahaana mid najaxay waxaa bulshada soomaaliyeed lagu barayay akhris qoraalka farta soomaaliga si loo dhiso aas-aaska mujtamaca loolana dagaalamo akhris qoraal la-aanta taagnayd xilligaasi inkasta oo ay ku lifaaqnaayeen ujeedooyin kale sida tirakoobka xoolaha haddana waxa uu horseeday in heerka akhris qoraal ee bulshadeennu gaaro martii ugu sarraysay nasiib darase weli lama helin koox amaba dowlad kale oo geedigaasi ka sii wada halka uu taagnaa waxaa jiray in sannadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii xukuumaddii markaasi jirtay oo kaashanaysay qaramada midoobe hay-addeeda waxbarashada in ay bilowday olole loogu magacdaray aada dugsiyada oo loogu talagalay in uu gaaro hal milyan oo caruur ah oo bannaanka ka jooga goobaha waxbarashada waxaa lagu bixiyey lacag boqol toddobiyo toban milyan oo dollar ah haddana heerka awoodda wax akhris iyo qoraal ee dadkeennuwa ay hooseysa markii ay burburtay dowladdii milatariga ahayd waxaa waddanka ka aas-aasmay waxaa aas-aaskooda lahaa badi aqoon-yahano soomaaliyeed oo dhexda xirtay haddaba ujeedka loo aas-aasay muxuu ahaa booskii bannaanaa ma la buuxiyey iyada oo in ka badan lix boqol oo dugsiyo gaar loo leeyahay ay ka jiraan caasimadda maxaa sababay in weli tirada dadkeenna ee wax akhrin kara amaba qori kara ay hooseyso dugsiyada oo badi lagu dhigto lacag culayska ma siyaadiyeen xilliganna ma la joogaa waqtigii la qaadi lahaa oo lala gaara ubadka amaba dadka kale ee bannaanka ka jooga goobaha waxbarashada weydiimahaas iyo kuwo kale ayaan ku falaqaynaynaa barnaamijka kaswadaag oo ay toddobaadkan igala qaybgelayaan martida kale ah cabdisalaan axmed maxamed ceeryaamo oo ah bare maadada af soomaaliga iyo suugaanta ka dhiga dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo cabdulqaadir maxamed xasan guddoomiyaha midooda dugsiyada gobolka banaadir oo ah bar kulmisa in ka badan laba boqol oo dugsi soo dhoweyn kadib waxaan weydiiyey maxaa keenay in dugsiyo badan oo gaar loo leeyahay la aas-aaso markii ay burburtay dowladii kacaanka bare cabdisalaan ceryaamo ayaa warcelinta ku horumaraya
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed ee na maqlay haddii aan su-aasha usoo noqdo aniga salatay horta baahiyadu waa iska muuqdeen oo dee dadku dowladdii baa burburtay mar haddii dowladdii burburtana ummadii maaragtay dagaal iyo colaado badan ayaa jiray oo dhacaya xilligaas marka waxaa loo baahnaa in maaragtay dadka loo sameeyo dhiig joojin sidaas darteed waxaa la yidhi dib ha loo aasaaso goolihii waxbarashada si ummaddan maaragtay islaynaysa oo iscunaysa ugu yaraan waxbarashadu ay maaragtay uga badbaadiso dhibka marka waxay ahayd waxbarasho dhiisjoojina waxaana xooggeedii bilaabay ee dhankeennan koofureed waxaa xooggeeda mataqaanaa dib u u u yagleelay wadaadadii ama ururadii islaamiga ahaa sida ururada al-islaax iyo al-itixaad iyo urur- ururo saas ah ayaa bilaabay marka waxay ahayd dhiisjoojin bay ahayd ee, marka laga tago ujeedooyinka kale iska hoose ee maaragtay tabiiciidkiga
baahiyaha muuqday ee keenay in la aas-aaso dugsiyo gaar loo leeyahay wixii ka dambeeyey burburkii dowladii dhexe maxay ahaayeen ustaad cabdiqaadir
Een, waxaa jirtay fursad runtii ay bahda waxbarashada dugsiyada gaarka aas aastay ay heleen xilligii dowladda waxaa jirtay waxbarashadu waxay ahayd waxbarasho een, dowladda xagga canta ugu jirtay een, oo iyadu ay maamuleysay oo private sectorka aad ay u yaraa marka maadaama een, ay fursadaasna ay jirtay haddana mas-uuliyad kale dareenkeed firaaqaas uu jiray oo maxaan ku dhahaa ubadkii soomaaliyeed een, inay wax bartaanne meesha kama maqnayn si marka iska wax u qabsa ayay waxaa bilowday dadaalo keli keli ah guryo inta la furo ubadkaa soomaaliyeed laga fikero sidii wax loogu bari lahaa guryo gaar oo xataa ku habboonayn maaragtay ee, waxbaridda dhallaanka een, si mas-uuliyadda isaga saaro in jiilal badan aysan ku qaangaarin jahliga marka een, labadaas arrimood ayaa keentay buuxinta kaalintii wasaaradda waxbarashada oo meesha ka baxday iyo maxaan ku dhahaa dareenka mas-uuliyadeed ee bahda waxbarashada xilligaas saarnaa baahidaasi ee, xilligaa jirt ma la buuxiyey ayaad isleedahay markaan ee, dib u fiirino bilowgii ilaa iyo hadda adigaa ku wata ustaad cabdiqaadir
Een, xarumihii dowladda runtii dowladda waxay maamuleysay dugsiyo een, nidaamsan oo wasaaradda waxbarashada iyo xafiis manaahij iyo ay maamulayeen iyo guddoomo waxbarasho een, dhismahoodii runtii een, waa burbureen inta badan qaa- dano kala duwanna waa loo adeegsaday een, marka qaar garaasyo laga dhigtay iyo qaar deegaan laga dhigtay qaar maarta wada kale ee, laga dhigtay intaba way isugu jireen hase markii dambe ee, dadku ay waxbarashadii fahmeen ayaa qaarkood waxaa la wareegay baxdii waxbarashada si ay deegaankana ugu faa'iideeyaan macalimiintii maaragtay iyo maamulkii ka howlgalaya maaragtay noloshooda looga faa'iideeyo Een, marka dugsiyada hadda jira ee, labay u qaybsamaan dhisma ahaankii een, een, dhismahoodii qaar wasaaraddu hadda ay la wareegtay oo iyada aqaylaatin dugsi ah oo magaalada hoose ku yaala iyo kuwa maaragtay hay-ado gaara gacanta ugu jiro ama jaamacada ama iskuulo gaara oo ayagana ka shaqeeyo hadafkii iyo ujeedadii loogu talagalay in loogu shaqeeyo waxbarista ahayd iyo kuwo kale oo weli maaragtay dana kalena looga shaqeeyo way jiraan marka dugsiyada gaarka ah haddii la fiiriyo adeegii waxbarasho ee dugsiyadaas ay hayn jireen runtii waxaan dhihi karnaa boqolaadkood ayay hadda hayaan magaaladan hadda aan joogno keliya ayaa waxaa ka furan lix boqol ilaa toddoba boqol oo dugsi number u dhexeeyo caasimada dalka ee halkii waagii hore ee, dowladduna dugsiyada ay aada u xadidnaayeen oo degan kastaba hal dugsi oo hoose dhexe iyo sare uu ka furnaa marka badato
Mhm. ma buuxiyeen marka kaalintii ahayd in la daboolo baahida ay qabaan dhallaanka soomaaliyeed si jahli la- jahliga loola dagaalamo
maya ma buuxin mana la buuxin een, mana la buuxin karo sababta oo waxbarashadu waxay u baahan tahay een, awood dowladeed ayay u baahan tahay een, marka waxaa hadda tirakoobyadii ugu dambeeyey waxay see- sheegayaan shan ilaa shan ilaa ugu badnaan soddon in ay ubadka soomaaliyeed ay waxbartaan inta kalena waxbarasho la-aan ay yihiin marka lama dabooli karo mana daboolin een, marka adeegaas waa adeeg ay dowlad un ma- dowladda maaragtay ay ka bixi karto hay-adaha gaarka ah way way way dadaaleen oo markaas inkii ay waxbari kareen oo fiiga iska dhiibi kartayna way way qabteen in la eg oo si bilaasha ku dhigatana way runtii wa- way qabteen oo way isku dhex jiraan hase yeeshee weli faanoo la faro kama qodna ma daboolin mana dabooli karaan marka guud ahaan waxbarashadu kama maarata dowlad dhaqaalaheeda iyo qorshaheeda waxbarasho la timaado oo sidaa ku maamusho Mhm. ustaad cabdisalaan waxaad sheegtay in aas-aaskii dugsiyada gaarka loo leeyahay in ay baahi keentay marka baahidaasi markaad fiiriso ma la daboolay ayaad isdhihi kartaa
horta isaadkaan ku raacsanahay socod qaadir in badan oo ka mid ah runtii lama daboolin loomana dhowa xiliyadan mataqaanaa soo socdana lama dabooli karo waxaan waxaanan dhihi karaa baahidu baahida waxbarashadu runtii marka loo fiiriyo soomaaliya iyo xataa geeska africa oo dhan waxa waaye waa qodob jira oo weyn oo daboolisiisa mataqaanaa muddo qaadan karto dowlado adagna ay u baahan tahay iyo iyo dhaqaalo fara badan marka aniga waxaan waxaan dhihi karaa horta wax waa la isku dayey oo dhiig joojin beeda dhiigkii waa la joojiyey iyo mataqaanaa rafaadkii laakiin haddana dhibki waa taagan tahay oo haddii mataqaanaa baayis la dabooli lahaa colaadaha iyo maaragtay dhibaatooyinka bulshada ka dhex jira ee mataqaanaa dhaqanka iyo nooc walba leh waa ay dhammaan lahaayeen oo maaragtay waddanku wuxuu noqon lahaa waddan degan oo waxbarashada sideeda waxbay xalisaa marka xal baa la heli lahaa haddii maaragtay haddii la daboolay baahidaas marka waxaan dhihi karaa anigu weli lama lama dabooli loomana dhowa marka waxaa loo baahan yahay in hadda laga fikiro maaragtay tallaabada xigta lagu dabooli karo dhibaatooyinka waddanka ka jirana guud ahaan waxbarashada ay u baabiyeen markaan fiirino heerka ee akhris qoraal ee bulshadeena baahi badan ayaa jirta dugsiyo waxbarasho oo tiro badanna xamar waa ay ka dhisan yihiin iyo magaalooyinka kale ee dalka maxay tahay marka caqabadaha hortaagan in ugu yaraan akhris qoraalka ee dalka maadaama dugsiyo badan ay furan yihiin xoogaa meel wanaagsan la gaarsiiyo oo dugsiyadu ay ku dadaalaan oo xitaa aysan ku ekaanin ardayda fasalka u timaada ustaad cabdiqaadir waa mahadsan tahay runtii waa dareemaynaa akhris qoraalka runtii dhaliil fara badanaa ka taagan soomaaliya waxaa jirta xilli dahabi ahayd oo afariy toddobaatankii shan toddobaatankii markii loo baxay ololihii horumarinta reer miyiga oo dadka akhris qoraalka la baraayay runtii waxay goysay masaafo aada u fog oo dhinaca horumarinta tacliinta ah iyo maxaan ku dhahaa ladagaalka la dagaalanka jahliga iyo akhris qoris la-aanta oo uminimada ah ilaa heer boqol kiiba sagaashan ama ka kor la gaarsiiyey oo gobol iyo tuulo iyo maxaan ku dhahaa miyiga fog la gaarsiiyey ardaydii xilligaa wax baranaysay iyo shaqaalihii dowladda xilligaas ay ka qayb qaateen marka hadda oo lix iyo afartan sano kadib ay kasoo wareegtay runtii waxaad moodaa inay aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad uga hooseyso sababaha keenayana waxaa isleeyahay waa annagoo hadda burbur ka soo baxnay iyo burburkii oo wax badan saameeyey sababtu waxay tahay haddii nidaam uusan jirin oo agabkii dadka wax laga bari lahaa iyo hay-adihii daabici jira buugta oo wasaaradii madbacadda qaranka aysan jirin wasaaradii waxbarashada iyo aysan jirin oo buugtaas maaragta iyadana manhajkii muqarka soo saari jirtay runtii taas way jirtaa laakiin dhaliisa jirta waxay tahay annaga maanta wax akris iyo qoraal iskuuladii basaa lagu hayaa inta xayndaabkaa dugsiga ku jirta iskuulka ku jirta ama dugsi qur-aanka joogta unbaa akriskii iyo qoraalkii la baraa laakiin ma jirto ololo weyn ama hay-ad gaara ama dad isxilqaamay oo inta banaanka usoo baxeen dadka magaaladan ku nool ama daafaha magaalada ama gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka kala joogo barnaamij noocaas oo kalea fuliyey laakiin munaasabadaha hadda akhris qoraalka shalay lagu saaray oo kale waxay soo jiidanaysaa dareenka dadka in ay bilaaban karto abaabul iyo kacaan wax akhris qoraal ah oo dadkeena aan nasiibka u yeelan la baro waxaa ka mid a dad waaweyn oo waagaha ka mid a ilmo yaryaraa ka mid a oon duruufta u saamixin waxaa nasiib darra ah marka qof dukaan wax ka gadanayay fariin qoraal uu maxaan ku dhaw lacagtii ka tuuran waayo ama fariin loo soo diray waalidkii ardaydiisii ay dhiganayso iskuulka oo wiilkaaga ama gabadhaada iskuulka ma imaaldha aan akhrisan karin runtii caaday nagu tahay qarnigan aan hadda ku jirnana ma aqbalayso cudurdaarna ma lahan in maaragtay dad noocaasa ay jiraan haddii waalidku akhriska iyo qoraalka iyo dadka kale oo yaryarkaabaan fursadda helinba inay helaan waaye in ay tiknolojiyadii la dhaqmaan waay haddaysan aysan akhris qoraal aysan lahayn tiknolojiyadna ma adeegsan karaan xataa lacagahoodii iyo masaariiftoodii ma adeegsan karaan waxaa laga yaabaaba in si kale looga faa'iidaysto marka waxaan dhihi karaa dhaliishaas way jirtaa insha allahu tacaala in dib la isugu noqdo dib loo saxan waa rajayna hadduu alla yidhi ustaad cabdisalaan soo dhawow dugsiyo tiro badan ayaa dalka ku yaala haddana weli ee dadkeena qeybta ee wax qori karaa waxna akhrin karaa tiradooda aada ayay u hooseysaa maxay kula muuqataa ma dhihi karnaa ugu yaraan dugsigyadaas ayaa ee kaalintii rasmiga ahaa ee looga baahnaa aanan buuxin
anu waxaan dhihi karaa horta akhris qoraalka akhriska iyo qoraalku waxa waaye waxa lagu soo bartaa guulada garaana dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare kulligood saddexda qayboodba ayaa lagu soo bartaa garaana dugsiyada hoose ayaa la bartaa xoogooda marka loo fiiriyo iskuullada dunka ku yaalla kale marka halkan ardayga akhriska waa la baraa qoraalka waa la baraa akhriskana waa la baraa laakiin waxaa lagu baraa si cadaadisa oo maaragta oo lagu dhibaa marka wuxuu ku bartaa si maaragtay aada u dhib badan marka kadib waxa taas waxaa ka dhalanaysa marka ardayga oo lagu cadaadiyo akhriska iyo qoraalka waxaa ka dhalanaysa inuu noco guud ahaan marka waxaa soo baxa oo banaanka usoo baxa arday maaragtay qoraalkii iyo akhriskii lagu soo dhibay xilliga iskuulka ay joogeen oo aada maaragtay loogu soo loogu soo raaxayn markii la barayo marka waxay ahaanaysa inay saadhowti waxba akrin oo maaragtay ay suuqooda iska galaan oo iska xamaashaan akhriskiisa waxa u aragba ahmiyadda akhriska iloola marka waxaan dhihi karaa taasaa horta ugu wacan baraarug la-aantuna waa jirtaa sidoo kale dadkuan garanayn ahmiyadda akhriska uu leeyahay oo kale so aan lawada fahamsanayn iyaduna waa keentaa waxaa hadda marka ka dhalatay arrinkaas in magaaladaas weyn ay aragtaan ee muqdisho ay ku yaallaan wax ka yar laba maktabadood ama hal maktabado saas ay ku yaallaan maktabad aan maktabadba loo helin laakiin adduunyada kale sida suudaan oo kaleeto aan aniga asxaab badan ku leeyahay waxa waaye waa qof iyo maktabad waa macnaha guri iyo maktabad marka waa dareemi kartaa intaan isu jirno waa dareemi kartaa marka dhibka halkaas uka jiraa ayaan islahayn raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaana ku guda jirnaa oo aan ku eegayno heerka akhris qoraal ee bulshadeenna iyo doorka dugsiyada gaarka loo leeyahay waxaana ila falaqaynaya martida kale ah cabdisalaan axmed maxamed ceeryaamo oo ah baradhiga maadada af soomaaliga iyo suugaanta iyo cabdulqaadir maxamed xasan oo ah guddoomiyaha midowda dugsiyada gobolka banaadir waan isku soo laaban doonaa balse waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabanno martida barnaamijka dugsiyadeenna si gaara kuwa ku yaala caasimadda qaarkood waxa ay degan yihiin dugsiyo ama dhismayaal ee dangood ah haddana ardayda dhigata badankood waxaa laga qaadaa lacag qaar kale oo badan oo aan awoodin inay lacagta iska bixiyaanna bannaanka ayay dugsiga ka joogaan marka taas naftirkeeda ma dhihi karnaa xitaa waxay qeyb ka noqotay in ay kordhaan tirada dadka aan wax qori karin waxna akrin karin ee mujtamaceena qeybta ka
ah runtii waan la socdaa dugsiyada ku yaala gobolka banaadir haddana dugsiyadii dowladda ahoo hay-adaha gaarka ay ku shaqeeyaan runtii waxaan dhihi karaa geed kastaba intii gurtaa hortaalo dugsiyada ma aha keliya inta ogaalkii ah inta keliya laakiin in badan oo intaa ka agdhow ayaa maaragtay si dadban iyo si toosaba wax maarata aan waxba laga qaadin waxaana qabaa iskuulka mar kastaba intuu banaanaan lahaa in ardayda looga faa'iideeyo way hayaan haddii maarata iskuulka raadigo si bilaash ane runtii macalimiintii ayaan wax loo helin dadkii hawsha waday laakiin adeegaan horeyna waa u sheego adeeg wasaarad ay maaragtay ka bixi karto haddii maanta wasaarad la wareegi karta dugsiyada ku yaala magaaladan ama magaalooyinka kale waxaan dhihi lahaa in qof loo hoosgeeyo mushaarka iyo nolosha macalimiinta iyo adeegii waxbarasho ee la hayay ee dadkaas ay usoo dabar adeegeen waxaan ogahay in dugsiyada maanta shaqeeya boqolkiiba sagaashan ka badan aysan isbixin oo maaragtay ayaga uun la isku celceliyo wax faa'iidaana aan aan laga helin laakiin adeeg waxbarasho ay hayaan marka intii ay waxbari kareen way bareen inta kalena insha allahu tacaala in haddiiba iskuulka uu bannaan yahay loo furo waa qabaa aniga laakiin iskuulladaas adeeg muhiima hayaan dadka ku hareeraysanna waxbay bartaan oo subax kastana waa loo soo kala lahaa galabtiina waa loosoo waa laga caraabaa labada labada xilli waxbarasho ee gelinka hore iyo gelinka dambe ogaalkayga marka baahida iyo duruufta ayaan keenayn in intaa in ka badan in la sameeyo laakiin haddii ay awood jirto waa la qaban karaa wayna qabteen wayna ku mahadsan yihiin inta dhimana insha allahu tacaala in ummadeena adeegooda laga qayb qaato oo dadka dayacanayn tacliinta aan haysan ee jahliga ku qaangaarayo in maarka aysan dhicinin waan qabaa oo la maareeyo
ustaad cabdisalaanow in badan oo ka mid ah bulshadeena banaanka ayay ka joogaan waxbarashada weliba ha u banaa ha u badnaadaan jiilka hadda soo baxaya iyadoo dugsiyada qaarkoodna ay degan yihiin goobo dan guud ah marka taa kudheeda ma dhihi karnaa kaalinay ka qaateenba in uu akhris qoris la-aanta ee dalku meel sare ay gaarto
horta anugu ma qabo in maaragtay dadka waxbarashada banaanka ka jooga ay wax badan ka duwan yihiin kuwa ku jira marka loo fiiriyo dhanka akhrisqoris-la-aanta waxaan dhihi karaa haddii xataa maaragtay dhammaantood dadka soomaaliyed lasoo wada geli lahaa waxay marayaan hanaanka dadka wax loo baray marayaan oo ah in waxbarashada lagu cadaadiyo in lagu dhigo aan loogu raaxayn in maaragtay fasaladii oo kaleeto arkaysa maamulka maamulada iskuulada oo kaleeto waa waa dhaliil isu mataqaa ma jeedinayo fasal baa tegaysa waxaa ku jira konton arday siddeetan arday toddobaatan arday a ku jirtaan marka toddobaatan arday oo maaragtay qaabka wax loo baraayo uu ka dunaanaya qaabka loo baraayo labaatan iyo shan arday oo ah sida normalka ama sida caadiga marka waxay noqonaysaa toddobaatan arday markay fasalka kugu jirto inaad maaragtay aad indha guduud indha guduudsi iyo inaad maaragtay indhaha ugu riso aad xoog iyo wax ku barto marka qasabkaas dhibkaas wuxuu keenaya in ardayga waxbarashadii uu maaragtay xoogaa yara si u yara dhigsado marka taasi waxay keenaysaa is leeyahay aniga oo ay soo kordhinaysaa keliya dadkii meesha joogay inaysan waxba maaragtay aysan ka duunaanin oo hadda magaalada bandhigyaa lagu qabtaa bandhigyada magaalada lagu qabto ama buwaagta la bandhigaayo hal nooc oo dad ay yimaado ah markii buug la bandhigaayo dadkii joogay kii hore buug horoo la bandhigay dadkii joogay ayaa kan la imaanaya waxaa laga yaaba in laba qof hal qof ay kusoo karobtaan ay kusoo dharso marka waxaan dhihi karaa dhibtaas waa mushkilad guud ama dhibaato guud oo nabada haysta weysan aaminsana
adigaa ku watee markaan fiirino technolojiyadda iyo bulshadeena hadda ee qarniga nool aada ayay ula xiriiraan technolojiyadda weliba dhalin aada u yaryar ayaa technolojiyadda adeegsata markaan dhinacan kalena ka fiirino ugu yaraan un door ayay ka qaadan kartaa in dadka banaanka ka jooga waxbarashada in loo maro technolojiyadda oo la gaarsiiyo dugsiyadeenana uma furfurno soo taa marka eed kale ma noqon karta
waa runtaa waaye aad baan runta u rumaysanahay technolojiyaddu waxa waaye hadda xilligan la joogo waa muhiim adeegsigeeduna waa muhiim qof kasta looga baahan yahay weliba hadda waxaa la yidhahdaa qofka aan waxba qori karin umil lama yidhahda waxaa umil la yidhahdaa qofka aan maaragtay adeegsan karin aaladaha casriga ah ee dhammaanta ee gadaal ka yimid ama gadaal adduunka laga soo biiray marka ana waxaan rumaysanahay iskuulladu waa inay adeegsadaan ama si fiican u adeegsadaan social media iyo dhammaan maaragtay technolojiyadda gadaal ka timid si marka waxbarashadu waxbarasho un dhegba ha ahaata ama waxbarasho dhegeedba ha ahaata ay dadka u gaarsiiyaan marka waa dhali jirtaan dhihi karaa aniga ustaad cabdiqaadir markaad fiiriso technolojiyadda oo jiilkeenan cusub ay aada u adeegsadaan goobaha waxbarashada markaan fiirnana adeegsigooda aada uu u hooseeyo dhanka kalena noqon karta xitaa waddo lagu gaari karo dhalinyaradaasi technolojiyadda aadka u isticmaalee banaanka ka jooga dugsiyada
waa mahadsan tahay runtii technolojiyada waa run waaye soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa africa marka la joogo meelaha loogu isticmaalka badan yahay technolojiyada ama internetka aan si gaar u dhaho laakiin waxaa nagu badan dhinaca taban ama dhinaca negativeka technolojiyada adeegsigeeda kuwa xayndaabka waxbarashada ku jira ayaa haddeertaan dhib laga dhib ka taagan yahay oo waxaa laga yaabaa dadkeenu uma tababarna in dhinaca wanaagsan loo adeegsado hadday noqoto aqoontii iyo cilmibaaristii iyo maxaan ku dhahaa macluumaad inuu ka helo laakiin waxyaabo yaryar oo kale iyo maalaa-yacni iyo wax mararka qaar fasaad ah in maaragtay ay keenaana laga yaabaa waxaan hadda ogahay dugsiyada shaqeeya qaarkood in ay xanibeen ama ay diideen ama ay mamnuuceen lasoo gelidda mobileka smartphone-ka ah loo adeegsado internetka sababo jira awgood oo dhibaatooyin ardaydii oo xisada ku jirto oo la arkay qaar badan inay caalam kale ku sugan yihiin oba fasalkana joogin magaaladana ay joogin dalkana aysan joogin marka waxaan u baahannahay anagu runtii wacyi inay u baahan tahay inta aan loo gudbin dadka aan waxbarashada ku jirin inay ka faa'iidaystaan waxaa la rabaa kuwii ku jiray inay dhinaca wanaagsan u adeegsadaan sidoo kale mas-uuliyadda iyo maxaan ku dhahaa tayaynta iyo toosinta iyo dhinaca wanaagsan oo loo adeegsado iskuulna ma xakamayn karo jaamacadna ma xakamayn karto waalidna ma xakamayn karo laakiin waa mas-uuliyad guud oo wasaaradda isgaarsiinta ay leedahay in ay xanifto waxyaabaha maaragtay maarayacniga iyo dhibka u keenayo fasaadka bulshada u keenayo iyo xakamayso waa loo baahan yahay hadda waxaa jiro dadaallo wasaaradda waxbarashada ay wado oo duruus la duubay oo qaabka leediyaha laga gudbiyo oo ardayduna ay kala socdaan dadka kalena ee danaynayana ay kala socon karaan oo fariin ahaan ya loogu gudbiyo maaragtay duruustii oo duuban ah qof kasta oo banaanka ama gudaha ku jiro xarumaha waxbarashada ma heli karo maaragtay technolojiyadii adeegsigeedii hadda manhajka waxaa ku jiro dugsiyada hoose dhexe iyo sare dugsiyada dhexe iyo sare maada la yidhaahdo technolojiya ku jirto technolojiyadaas iskuuladii laabab combyuter ma lahan marka iskuulka ugu roon ayaa wuxuu sameynaa projector inta ku xiro hal combyuter ayuu fasalkii ugu sharxaa kan maxaa la yidhaahdaa kan maxaa la yidhahda waxyaaba noocaas oo kale ah laakiin waxay u baahnayd in ardaydu ay laabo ama iskuullada ay leeyihiin laabo combyuter duruufta ayaa diiday way jecel yihiin wayna jeclaayeen laakiin duruufta ayaa u dayrisay oo diiday marka waxaan dhihi lahaa guud ahaan in technolojiyada dhinaca wanaagsan looga faa'iidaysto
markaad fiiriso isla teknolojiyadan weydiin daba socoto dugsiyada in macalimiinta ay xitaa taleefanadooda inta ku duubaan cashiro oo ama mareeg uu leeyahay dugsiga ama bar facebook ha noqoto ama wax kale noqotee haddii la dhihi lahaa ugu yaraan un dad kale ayaa ka faa-iideysan lahaa soo maaha ugu yaraan un waxay ka bedeli lahayd heerka heerkaislaan aad aad aad iyo aad dadaalo noocaasa waa jiraan laakiin ma aha kuwa dabooli karo waxbaridda bulshada kuwa dabooli karo waxaa laga yaabaa iskuulka inuu leeyahay bog yar ama whatsapp group uu leeyahay oo ardaydiisa uu iyo u dhigo wixii macluumaada iyo wixii maarata akhbaara iyo wixii tacliinta ku saabsan laakiin wax guud oo bulshada loo soo gudbinayo ma dhama waxaa kaloo jiro ogaalkayga hay-ado si gaara maarata u aasaasmay aan ka xusi karo madasha qalam oo ah runtii madal qaab online ah waxbarashada u bixiso waxay sameeyeen dadaallo gaar ah waxay duubeen manhajka hadda yaalla dugsiga dhexe iyo sare oo macalimiintii waaye aragga ahaa ee magaaladan joogay ee xurmada loo hayay aqoontooda iyo maxaan ku dhaha waaye aragnimadoodana lagu kalsoonaa oo takhasuskuna u lahaa ay duubeen marka sidaas ayay maaragtay ku gudbiyaan adeegaas ayagoo asagoo ah runtii adeeg aada u jaban oo aada u jaban ardaygana uu ka bixi karo sanadkii ama bishii way jiraan arday adeegsato ka faa'iidaysato marka dadaallo noocaas oo keli keli ana waa jiraan laakiin ma aan wax dabooli karo baahida guud ee dalka ka jirta xilligan ma dhihi karnaa waxaa la taagan yahay ugu yaraan xilli ay dugsiyada gaarka loo leeyahay qaadan lahaayeen door la xiriira olole dadka lagu bari karo akhris qoraalka si heerka akhris qoraal la-aanta bulshadeena hoos loogu dhigo iyadoo laga faa'iideysanaya teknolojiyadda ha yaraado xitaa ololahaas oo meel dhow ha gaaro laakiin ma dhihi karnaa xilligeedii ayaa la taagan yahay ustaad cabdisalaam
waa dhihi karnaa waa xilliga ugu mudan ee bulshada la bari karo maaragtay ahris qoraalka hore waa loo bari karaa laakiin hadda waxaan dhihi karnaa waxaa jira kacdoon dhanka akriska ah iyo sidoo kale qoraalka bandhigyo badanaa jiro wadanka lagu qabto qeybiska kala duwan sida bandhiga buwaagta ee muqdisho bandhiga buwaagta ee garowe bandhiga buwaagta ee kismaayo bandhiga buwaagta waa badan yihiin lama soo koobi karo marka kacdoon baa jira kacdoonkaas iyadoo laga faa'iidaysanayo waxaan qabaa in la abuuro oo weliba iskuullada iyo jaamacaduhu ay abuuraan maaragtay olole kor loogu qaadayo akriska dadkana lagu jeclaysiinayo in wax la akriyo iyo idla sidoo kale in xitaa wax la qoro buwaag qoraalku maaha keliya midka maaragtay ay lagu qorayo iskuulada marka la joogo maaragta cashiradii waxa la qoraayo laakiin qoraal kale oo ah maqaalo leh oo bugaag leh oo sheekooyin leh nooc walba in la qoro maaragta bulshada ay qabto kadibna xataa laga laga faa'iidaysto suuqa la geeyo dadku ay maaragtay iibsadaan lacag xataa laga sameeyo sida adduunkaba ka dhacda hadda obama oo kaleeto sidaan maqlayay bugiisa layidhaha dreams from my father ayaa la sheegay in inuu kusoo galay ololihiisii doorashada marka waa dad ayagoo horumarsan uma dhigi karna ayagoo gaarina laakiin ugu yaraan waa inaad maaragtay dhaqaaq sameyno oo dadku ay dhaqaaqaan waxbarashada goobaha waxbarashada ay kacaan oo ama imaataa maaragtay ayaga dhexdooda tartan uu ka dhex bilaado ardada loo qabto tartan qoraal iyo tartan afris iyo dhammaan loo qabto marka waa aaminsanahay aad baan
wasaad cabdulqaadir soo dhawow ma la jooga ayay kula tahay xilligii dugsiyada waxbarashada maadaama ay yihiin halka ugu horeysa ee ardaygu akhris qoraalka kusoo barto inay sameeyaan olole yuusan xoogganaanin ama uusan ballaarnaanin oo ugu yaraan lagu gaari lahaa ardayda banaanka ka joogta iyo dhalinyarada banaanka ka ah goobaha waxbarashada ee aanan waxna akri karin waxna qori karin waa run aad bay aad baa loo joogaa waana xilli munaasaba runtii dugsi keliya maana qof kasta soomaaliya oo ilaahay aqoon uu siiyey in aqoontiisaas uu gaarsiiyo dadka gaar ahaan akrinta iyo qoraalka oo runtii ah meesha aqoonta laga soo galo meesha aqoonta laga soo gala oo saldhigii ah oo runtii waan qabaa ardaydeenna lafirkooda ayaga in la saxo qoraal akhriskooda in la saxo waxaa laga yaabaa ardayga in luuqad kale uu wax ku dhigto isagoo xataa kiisii af soomaaliga aan sixi karin waxaan arkaynaa dadka caadiga ee akhris qoraalka yaqaana ayaaba u baahan in la saxo oo la farxaan bixiyo adeegsiga luuqada qaabka wax u qoraayaan iyo akrintooda iyo waxyaaba noocaas oo kale ah deelqaafka laga saxo marka sidaa la sameeyo oo ardaydii iyo iskuulladii iyo macalimiintii ay waxooda ay saxdaan ayay waxay gaarsiin karaan ummadii kale ha noqoto in la tabliiqeeyo oo maaragtay la geeyo deegaanada ku hareereysan xarumaha waxbarashada dadka ku sugan ama qaab online ah ciddii ka faa'iidaysan karto ama maxaan ku dhahay si kaleba in maaragtay la gaarsiiyo waa waan qabaa waana mas-uuliyad runtii qof kasta oo soomaaliya saaran waxaan rajeynaya insha allahu tacaala in ilaahay uuna dareensiiyo mas-uuliyadaas aanan gudanno ayaan rajeynaya insha allah kaygu baxaaye dadou noqtay gushidan damqashada dareenkan dibna hayga ruugaa
waa hagaag guud ahaan intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen toddobaadkan cabdisalaan axmed maxamed ceeryaamo oo ah bare dugsiyada gaarka loo leeyahay ka dhiga maadada af soomaaliga iyo suugaanta iyo cabdulqaadir maxamed xasan guddoomiyaha midowda dugsiyada gobolka banaadir ahna oo ah bar kulmisa in ka badan laba boqol oo dugsi annaga oo ku falaqaynaynay heerka akhris qoraal ee bulshadeenna iyo doorka dugsiyada gaarka ah anigoo sacdiyaan nuur ah ayaa idiin tabinaya ibraahimna waa uu farsameynaya kulan dambe nabadgelyo xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne